shir kenya weli baa launku hadalaya sharciga owlaada ee galmuduga iyo qabanqaabidii wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul aadanaha ee galmuduga weliha ku qeybgalay mas-uuliyiinku dareeta qaar kumid ee wasaaradaha maamulkaas sida warfaafinta cadaaladda diintiya awqaafta iyo walbarashada ujeedka shirkiyaha iyo sidii wada talado lankuweelada lahay dhismaha sharciga owlaada oo galmudug weeladaasa kulankiiyo weliba ku mid ahay wejiga lamaada sharciga holanku hadala ay sidii la dhaqangeli lahayeen agaasimaga guud ee wasaaradda hanraabta iyo xuquuqal insaanka dowlad goboleedka galmuduga maxamed cali calaale iyo marka hore faahfaahin gubi muhiimada sharciga uusan inlaya dowlad goboleedka galmuduga ogaa dulmar ah sharcigan wuxuu ku saabsan yahay maanta aan u fadhino sharciga xaquuqda caruurta sharcigan uu consultation buu soo maray broseskiisa haddeerna wuxuu joogaa heer hogaankii dowladda golihii wasiirada iyo executivekii fulintaba insha allahu kariim maanta inay wada fadhiyaan mas-uuliyiinta ku dareertay kulanka wadatalladowka haya kabiri aragtidii sharciga owlaada galamudug iyoona sheegeen inti dhowaan baarlamaanka la horjeeyi doona sharcigan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan kula fududeyn doono wasiir haddaan nahay wasaaradda cadaaladda inaan kala shaqayno child low inay yeelato galmudug waxaan leeyahay wasiirada kale iyo wasaaradaha kale oo shaqada kule ayagana sidoo kale inay isku abaabulaan waana muhiim sharcigan waa sharci wax badan ka bedeli doono maamulka goboleedka galmudug caruurtuna sida aan wada ognahay waa hantida ugu weyn oo dal uu leeyahay waa fyuujarkeennii waa mustaqbalkeennii sida ay u ekaanayaan iyo noloshooda waxa qurxinayo waalidiin badanna ay ahayd maaragtaa inay kusii dheg qaadaan oy bablishita u noqdaan oo meeshan laga soo qaybgeliya ka dambeyntii shirkiya weliba hirtaya ubax xuseen dhiblaabe oo ah wasiirka wasaaradda hanraabta iyo xuquuqal insaanka maamulka galmuduga iyo ina ku hadali marxaladooda u sahmaray sharcigan welina tilmaantay inkan dowlad goboleed ahaan muhiimad gaariyaana leeta in weeladana sharciga owlaada sharcigan wax badan uu soo socday sanadkii horeetaa lasoo bilaabay wejiyo kala duwan uu soo maray hadda wuxuu marayaa weli draft waayo reviewga marayaa insha allahu haddii reviewgan aan ku guulaysano kadib mataqaanaa oo la fiiriyo inuu okey yahay waxaan geyn doonaa golaha wasiirada insha allahna wuxuu imaan doonaa baarlamaanka